bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walba oad noo maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka sac raadi ah dalsan ee magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii la soo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryinkii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
ismaqal wanaagsan saaxiib yaal habeen wanaagsan waa habeennimo isna sii baxayso talaado ayaana soo gelaysa taariikhdan waxay ku beegan tahay tobanka ah bisha koowaad ee januari sanadka laba kun kob iyo labaatan waa laba kun laba iyo labaatan qodobada iyo macluumaadka caawa barnaamijka wareega wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo gudbi doonno haddii kan aad ku dhegeysan doontaan hadduu ay bahraal ka noqdeen waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa caawa qodbad ku saabsan xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka u jeedin doona ee shacabka soomaaliyeed sida uu xaqiijiyay afhayeenka madaxtooyada ee soomaaliya cabdirashiid maxamed xaashi haddaba khudbadda uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo caawa uu jeedin doono uu kaga hadli doono xaaladda doorashooyinka iyo dalka halka ah ee marayso xilligan khilaafka taagan wararkii ugu dambeeyey khudbadiisa dhinacyada uu ku saari doono diiradda ayaan caawa idinkugu soo baahin doonaa oo barnaamijkan aad ku dhegeysan doontaan sidoo kale waxaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona caawa aad maqli doontaan saaxiib yaal ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamul goboleedka hirshabelle ayaa hay-adda faw ku eedeeyey in ay markaasi ka gaabisay fulinta mashaariicyo ay horey ay u ballanqaaday wasiir ku-xigeenkaas oo shir jaas u qabtay maalinta magaalada jowhar ee caasimadda maamul goboleedka hirshabelle oo faahfaahin ka bixinaya ayaad maqli doontaan heedeymaha u jeediyey hay-adda faw sidoo kale maxkamadda ciidamada qalbkiisa ayaa xukun dila ku riday ama ku filisaba askari qof shacaba ku dilay degmada luuq ee gobolka gado wararka ugu dambeeyey aad maqli doontaan barnaamijkeena caawa aadna ku dhegeysan doontaan sidoo kale waxaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona saddex tobanka bisha january maalinta khamiista ah waxaana ugu baaqaynaa dadka ku dhaqan ee magaalada muqdisho inay isugu soo baxaan banaanbaxaasi si ay u xaqiijiyaan xuquuqdooda dastuuriga ah insha allah
waa afhayeenka ah banaanbaxayaasha ah la iclaamiyey ama banaanbaxa maalinta khamiista ah ka dhacya muqdisho waxaa wala hadlay idaacad dalsir magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey qorshoodii ugu dambeeyey banaanbaxa ay sida u wajahayaan waxyaabaha ay kala kulmi karaan iyo caqabadaha uu ka hadlay ayaan soo gudbi doonaa saaxiibayaal sidoo kale waxaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka puntland ayaa shaaciyey in si rasmi ah ay u dhaqan gashay xabad joojintii iyo kala qaadistii ciidamo beereedadii dagaalka ku dhex maray deegaanada saax maagaag iyo sankijibiye markaas dhinacyadu halkaas ay kuwa dagaalameen waan soo gudbi doonaa barnaamijkiina ayaadna caawa ku dhegeysan doontaan shacabka kunool muqdishoon waxay nasiib darro ku tilmaameen in xilligan ciidanka amisom loogu baahdo ama loogu baahdo inay sugaan amniga madaxtooyada soomaaliya xilli khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahana uu cirka isku sii shareeray qaramada midoobey waxay ka hadashay arrimo ku saabsan xaaladda dalka iyo shirarkii lagu soo gabageyey muqdisho waana idiin soo gebi doonaa sidoo kale barnaamijkiina caawa ayaadna ku dhegeysan doontaan qodobadaasi wixii soo koray aad maqli doontaa saaxib aad axmed jaaji ayaa farsameynaya anigoo cabdinaasir maxamed maxmuud waa idinla socodsiin ayaa soo nasaaray oo mar kale barnaamijka wareega
soomaalia waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaaladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariya dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issuullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraanistayno oo qudha miyay garasha noo diid
hagaag saaxib yaalla habeen wanaagsan ayaan hawdan ka leeyahay barnaamijka hawriga wararka afar labaatanka saacadii hadalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horreya barnaamijkeena caawa ayaan gudageli doonaa qodobo kala duwan orax barnaamijkan aad kusoo maaqasheen ayaa inoo socda waxaa isku bilaabaynaa xaaladda soomaaliya madaxtooyada filla soomaaliya ayaa xaqiijisay caawa in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu jeedin doono khudbad ku saabsan xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka una jeedi doono shacabka soomaaliyeed khudbadda madaxweynaha ayaa si toos ah loogu baahin doonaa baa layidhi warbaahinta soomaaliyeed sida uu warbaahinta ama uu xaqiijiyey agaasimaha madaxweynaha soomaaliya cabdirashiid maxamed xaashi waxaana uu markaasi khudbaddan madaxweynaha uu caawa jeedin doono loogada sugayana ay imaanaysaa xilli magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey shirkii golaha waatashii qaran ee loogu hadlayay dardargelinta doorashooyinka iyo jadwalaynteeda cusub sidii loo soo xilaa qaraadkii ka dhashay lama oga in madaxweynuhu uu markaas ka hadli doono sida shirkaas qodobada dhinacyada isku raaceen iyo haddii kale markaas uu ku ekaan doono xaaladda keliya ee iminka taagan iyo sidii loogu gudbi lahaa caqabadaha xilli khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo wasaarahana uu weli halkiisa uu taagan yahay lama oga sidoo kale in uu arrimahaas ka hadli doono iyo in kale isha ayaana lagu hadhayaa badda ayaana la cilaamiyey in goordhow si toosa loogu baahin doono warbaahinada kala duwan ee gudaha isla markaana afayeenka ayaa sidoo kale sheegay in markaasi goordhow khudbadda ay si toosa markaas loo sii dayn doono waana qodbad markaasi lasii duubay isla markaana ay ku socdaan erjarisi markaasi diyaargarow ku aadan in si toos ah loo sii baaxiyo waxyaabaha kusoo kordha qudbaddaas madaxweynaha caawa la filayo barnaamijka wareega intaan kugu jirno haddii markaasi si toosa loo soo gudbiyena waan idiin soo gudbi doonaa saaxiibal oo si toos ayaana barnaamijka wareega intuu socdo ugu dhegaysan doontaan insha allah qeybaha hore barnaamijka wareega degeysanaysaan dalsan muqdisho soomaaliya ayaad nagala socotaan saaxiib yaal waxaa markaasi heshiis rasmi ah laga gaaray khilaafkii ama markaasi beelihii dhowaan ku dagaalamay deegaanada lagu magacaabo sax meegaag iyo sankidibe ee markaasi gobolada puntland ka tirsan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiinta maamulka puntland maxamed cabdiraxmaan dhabarcad ayaa sheegay in si rasmiha ay u dhaqan gashay xabajoojintii iyo markaasi kalaqaadistii ciidamo beeleedyadii ku dagaalamay ama dagaalku ku dhex maray deegaanada lagu magacaabo sax meegaag iyo sankidibe oo markaasi dhacyo dagaalkooda uu sababay khasaare kala duwan iskugu jira dhamashi dhaawac haddaba waa kan wasiirka arrimaha gudaha maamulka puntland oo markaas faahfaahin dheeraada ka bixinaya heshiiska la gaaray
bismi illahi raxmaan raxiim mas-uuliyiinta labada gole ee dowladda puntland ugu horeeya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka puntland guddiga xaqiijinta kala rarista ciidamadii beeleedkii ku dagaalamay deegaanka saxmaygaag ee uu ugu horeeya guddoomiyahooda sheekh maxamuud xaaji yuusuf iyo culimmada iyo xubnaha kale ee odayaasha saxaafadda dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay baa mahadda iska leh maanta halkan waxaan isugu nimid sidii mas-uuliyiinta iga horreeyaba xuseen gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka iyo gudoomiyaha guddiga hubinta heshiiskii harwanaag lagu soo gaaray ee kala rarista ciidanka iyo xabajoojinta sheekh maxamuud baa xuseenba in maantay heshiiskii maalintii jabcadii todobadii bishii janaayo lagu gaaray magaalada harwanaag aynu u joogno in wejigiisa koowaad uu hirgaleen qodobadaas oo ay kow ka ahayd xabajoojintii lagu dhawaaqay oo ay dowladdu ku dhawaaqday oo ay laba ka ahayd in ciidamo beeleedyadii halkaa ku dagaalamay oo masaafo aad u yar isu jiray la kala qaado oo la kala fogeeyo oo la geeyo boocama iyo birta dheer oo ay saddex ka ahayd in dowladdu ay la wareegto amniga goobihii ay ka dhacday dirirtu iyo dhammaan aagaga ku xeeran maxaa la yidhaahdaa deegaanada u dhexeeya birta dheer iyo boocame in marka arrimahaas ay hirgaleen oo warbixintooda halkan aynu ka dhagaysanay ilaaha mahadda iskale run ahaantiina guddiga waa uga mahad celinaynaa dowlad ahaan shaqadaas ay soo qabteen waxaan kaloo uga mahad celinaynaa isimada iyo oqaasha iyo waxgaradka ka shaqeeyey inay kala qaadaan ciidamadii oo ay kala geeyaan meelihii loo asteeyey oo ay hubiyaan in heshiiskii looga dhawaaqay magaalada harwanaag uu hirgalo ilaaha mahadda iskale ayagana waa u mahad celinaynaa runtii waan ognahay waa shaqo adag bay ahayd shaqo maaragtay la macaamilka dhallinyaro isu soo abaabulay inay maxaa la yidhaahdaa dirirtaasi dhex madho in la kala raro oo la bedelo oo laga dhaadhiciyo heshiiskiiyo nabadda intaa ilaegta waan garan karaa marka aad iyo aad baan runtii u bogaadinaynaa dhammaan intii ka shaqaysay waxaan haddii lahayd mo sidii halkaasba looga heshiiyey dowladdu ay hubin doontaa in deegaanadaas ay ka dhacday dirirta iyo aagaga ku xeeran ama nawaaxigoodao dhan iyo meel alle meeshii ay ka imaan karno xaalad in dowladdu amnigeed ay hubiso haddii lahayn sida la xusayba ciidankii dowladdu waa joogaan goobtii laakiin waxaan hubinaynaa inaysan halkaa keliya ku ekaani ay ciidamada dowladdu isku ballaariyaan deegaanada oo dhan hubiyaanna inaan wax damba ka soo noqon heshiiskii la gaaray haddii allayd waxaan kaloo sida la xusayba u wareegi doonaa haddii lahaydmo laba qodoba qodob koowaad oo ah xoojinta iyo adkaynta iyo dabagelista heshiiskii harwanaag ee xabajoojinta iyo kala rarista ciidanka iyo soonahaas inuu noqdo soono ka caagan in khilaaf dambe iyo xabad dambeba ay ka dhacdo iyo qodobka labaad oo ah sidii aan u jihahayn lahayn wejigii labaad gelistiisa ee ah xalinta wixii dhaliyay khilaafka haddii allaydmo arrintaasoo sidii sheekh maxamuud noo xusay loo xil saari doono dowladduna ay qayb weyn ka qaadan doonto dadkii dhammayn lahaa hawshaas haddii lahayno oo aan hubinaynana in labada dhinacba ay cidda gelaysa hawshaas ay noqoto cid ay ku kalsoon yihiin loo xil saarto arrintaas insha allah dowladduna ay si dhow uga shaqayso in arrintaas ay nabad kusoo dhammaato waan wada ogsoonnahay waxaa jiray dadaallo badan oo horay culimmada iyo isimada iyo waxgaradka iyo dowladdu intaba loo sameeyey laakiin qadar rabbi ay ku ahayd dhacdadii hadda ugu dambaysay inay meeshaa ka dhacdo ee dirirta dhallinyarada ku dhex madhay ah insha allah sida sheekh maxamuudba u dhigay waxaan ka shaqayn doonaa maadaama deegaankiina hadda gacanta dowladda uu ku jiro dowladduna hadda ay ka go-an tahay inaan meeshaas dagaal dambe ka dhicin haddii aan laydmo cuqaashii iyo ismadii waxgaradkiina iyagana ay ka go-an tahay in nabad lagu dhammeeyo barnaamijkaas waxaan hubin doonaa haddii la ahaydma arrintaas inay nabadina ku wada dhammaato go-aanada laga qaatana ay noqdaan kuwa kama dambaysa haddii aan laydmo inta ka horeysana la qaado tilaabo kasta oo keeni kardha labada dhinacba inay go-aanka halkaas uu ku dhammaado ee nabadda ah ay u wada noqoto nabad loo wada dhan yahay haddii lahaydmo iyo heshiis loo wada dhan yahay aad iyo aad baan u mahadsantiin dhammaantiin waxaan ka codsanaynaa cid walba iyo daraf kasta ee qayb ka ahaa in khilaafkaas ama dirirtaas khilaafkaas inuu gaaro dirir ama shidaalba ku shubaya dirirta laftigeeda ama ha noqoto dad dabadaha jooga ama ha noqoto kuwo gudaha jooga ama ha noqoto kuwo u arkayay inay siyaalo kale uga faa'idaysan karaan iyo dana kale ka dhexar karaan wiilal yaryar oo dhallinyaraha oo maaragtay walaalaha oo isku dhimanaya inay arrintaas ku bedelaan nabad nabaddana qayb uga qaataan haddii lahaydmo dadaal badan ay sameeyaan waxaan kaloo insha allah ka dowlad ahaan guddigu noo soo gudbiyeen deegaanadii hadda ay marayeen ama ha noqoto birta dheer ama ha noqoto boocame in waxyaalo yareere cabashooyina ay jireen arrimahaasna haddii lahaydmo dowladda way ka howlgelaysaa haddii lahaydmo waxaan hubin doonaa wax kastoo cabashaa oo jira inaannu dabagalno inaannu ka shaqayno haddii lahaydmo sida ugu hufan inay u dhacda haddii lahaydmo shaqada amniga ee dowladdu ay la wareegtayna ay noqoto mid cid walba ku qanacsan tahay insha allah deegaan walbana aan hubinno inaan aysan dadkuna cabsi dareemin waxaa la yidhaahdaa amnigana ay dowladdu ay gacanta ku hayso waxaanu ka codsanaynaa dadka tuulooyinka degan aagaga ka agdhow haddii ay dareemaan wax culaysa inay la xiriiraan taliyaasha amniga ee ciidanka amaba ay dowladda la soo xiriiraan haddii lahaydmo annagana la soo xiriiraan si markaas ay roondada ay dowladda ama ciidanka meesha joogaahi u tagaan haddii lahaydmo waxa marar badan waxaa jiri kadha oo ilaa shalay xataa aan maqlaynaa wararo kutirikuteena oo dadkii u arkay inay waxaan siyaalo kale uga faa'idaysanayaan ay hurinayaan oo leeyihiin ciidan baa xagga soo galay ciidankii lama rarin meer hebleha meeshiisiibu joogaa tayaraa meel laga soo raray arrimahaasoo dhan waa inaynu ka digtoonaan haddii lahayd inay jiraan dad rabo colaadaani inaysan buswoon marka waa in dadku ay u jeenstaan dhinaca wanaagga haddii war la soo sheego warka intaan laga jawaabin dowladda kusoo celiya haddii lahaydmo annagaa baarayna annagaa dabagelayna annagaa hubinayna insha allah hadday cid meesha soo gashaan annaga waajibkeega tahay inaan ka jawaabno haddii lahaydmo aad iyo aad baan umahadsantiin assalamu calaykum waraxmatullahi barakatu
fariin muhiima waa faallada iyo faaqidaada shirkadda sagal holselaris
shirkadda sagal wholesalers waa shirkad ka tilmaaman shirkadaha ganacsi ee dalkeenna ujeedada ugu weyn ee shirkadda sagalna waa in qofka soomaaliga helo badeeca u qalanta oo taya leh shirkadda sagal wholesalers agabyada ganacsi ay dalka keenaan inay yihiin kuwo tayo wanaagsan leh lana hubiyo waxtarkooda waxaa u qiray macaamiisha isticmaasha badeecooyinka shirkadda shirkadda sagal wholesalers waxay had iyo jeer ku dadaalaan gaarsiinta shacabkeenna agab waxtar iyo faa'iido u leh waxaanay shirkadda sagal wholesalers meesha ka saareen baahidii loo qabay agab tayo fiican leh shirkadda sagal waxa aad ka helaysaa saabuunta iyo oomada caanka ah ee b ee looga haray nadaafadda dharka iyo jirkaba shaambadii timaha ee shine anglow firdi malaasta oo hadda lagu soo kordhiyey noocyo hal liitar iyo nus liitar ah indhoomi dhadhan macaana cabitaankii qarnigan ee maamiyo isku filan iga dheh saabuunta white balancy iyo qaar kaloo badan dhammaan agabyada sagal wholesalers waxa aad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow ama isla shirkadda sagal oo xarumo ku kala leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro sarafyaraha ama wac nambarka gaaban ee
shirkadda sagal tayada waa muhiim
iisho maamiyo macaan badana u mac cabitaanadan arkay waa cabitaan buda ah oo aad khasanayso weliba waa ku qaso laba liitar oo biyo ah maamiyo mwah! sokortiisana wuu wataa sidaas ayaa isku filan loogu bixiye cabitaanka maamiyo horta maxaad ku dooratay dhadhan macaan isku dheeli tiran carab kuna jeclaado shir iska dheh weliba ku darsoo maamiyo da' gaara ma leh qof yar iyo qof weyn wuu ka dhexeeyaa waadna dhihi kartaa isku filan shir iska dheh maamiyo qof helaa cabitaan helay shir iska dheh waana mid kaloo ay ku keentay shirkadda sagal shir iska dheh waxaad ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo kuugu dhow ama ugu hagaag shirkadda sagal wholesalers oo xarumo ku kala leh bakaaro qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro agarka sarfiiraha ama wac lambarka gaaban ee afar afar shan shan sagal tayadu waa muhiim shambo shaambadee shaambada qarnigan ma emeron shaambo oo hal liitar ahbaa yes laakiin sideed ku ogaatay emeron shaambo waa la hubaa tintii lagu mayro midabkeedu dhalaal iyo madow indhahaana jeclaysta eegmadooda tintii lagu mayro emeron shaambo jajabiyo agool maafish quruxdeeda waadix dhagdhag emeron shaambo waa hal liitar waana mid kale ee ku keentay shirkadda sagal shaambada emron waxa aad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow ama shirkadda sagal wholesalers oo xarumo ku kala leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro agagaarka sarifyaraha ama waa nambarka gaaban ee afar afar shan shan sagal tayadu waa muhiim
ogeysiis muhiima isbitaalka somaali sudanes waxa uu ku wargelinayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda in isbitaalka ay ka shaqa bilowday dhaktar hiba aadam axmed oo ku takhasusay daweynta iyo qallimada cudurrada haweenka haysatana shahaadada b h d daktar hiba waxay khibrad yar u leedahay xanuunnada ku dhaca dumarka sida qallimada burooyinka minka caadawareerka sixidda hormoonnada iyo daweynta infekshinka sidoo kale isbitaalka soomaaliya sudanes waxa uu ku wargelinayaa bulshada in isbitaalka uu ka shaqo bilaabay dhaktar cali saalim oo ah dhakhtar ku takhasusay daweynta iyo qallimada xanuunada ku dhaca indhaha lehna khibrad ka badan toban sano adeegyada uu idin hayo dhakhtarka waxaa ka mid ah caabuqa ku dhaca indhaha xasaasiyadda ku dhacda indhaha biyaha indhaha ku furma bareesharka indhaha ku dhaca caadka indhaha daboola hilibka isha soo fuula daweynta iyo cabirka ookiyaalaha aragga fog iyo midka akhriska qallimada iyo toosinta indhaha qalloocan wixii faahfaahina fadlan kala xiriir laba afar toddoba ama eber lix hal saddex saddex iyo labaatan soddon iyo saddex soddon iyo saddex
waxaad la socotaan barnaamijka hawreyga wararka afar labaatanka saacadaha dalkan ee magaalada muqdisho qeybihiisii dhexena waan isa soo gaarnay saaxiibayaal markan haddii aan eegno waxaa ahaa markaasi magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ka socda diyaargarowga ku saabsan arrimaha doorashooyinka qaramada midoobey ayaa dalab cusub hordhigtay hogaamiyaasha soomaaliya qaramada midoobe ayaa war ka soo saartay heshiiskii shalay balaha wadatashi qaran ay ku gaareen magaalada muqdisho kadib shir caasimadda ugu socday muddo lix maalmood oo ay ugu wada hadleen arrimaha doorashooyinka xafiiska yuunka ee soomaaliya oo qoraal soo saaray ayuu ayaa lagu sheegay inay ku faraxsan yihiin in golaha wadatashi qaran ay si afgarad ay ku gaaraan ama ay ku aadeen in la caddeeyo habraacyada doorashada iyo dardirginta doorashada golaha shacabka baarlamaanka qaramada midoobe ayaa tilmaamtay inay aaminsan tahay in mudnaanta hadda la leeyahay ay tahay fulinta go'aamadaha si loo gaaro natiijo la aamini karo oo si weyn loo aqbali karo sidoo kale qaramada midoobe ayaa ku dhiirigelisay hogaamiyaasha siyaasadeedda ee soomaaliya inay sii wadaan wadahadale markaas wada shaqaynta ku dhisan niyad samida kana fogaadaan wax walba oo keeni kara riisado cusub ama galaaf qaramada midoobe waxa ay dhiirigelinaysaa hogaamiyaasha siyaasadda soomaaliya in ay sii wadaan wada shaqayn ku dhisan niyad sami kana fogaadaan wax walba oo keeni kara baayaxiisad cusub ama khilaaf ayna diiradda ay saaraan si loo gaari lahaa hannaan doorasho oo lagu kalsoonaan karo oo ay dani ugu jirto shacabka soomaaliyeed ayaa lagu yidhi lagu soo gebagabayba wararka xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya ee ka soo baxay ee ugu hadlayeen heshiiskii shalay ay wada gaareen dhinacyada ah markaasi ku shirsanaa muqdisho intuu ka dhow ama markaasi muddo toddoba maalmood ah oo markaasi ugu dambeyntii ay go'aan ama marmurteed ay ka soo saareen dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiibyaal waxaa maanta magaalada muqdisho markaasi anraad ee xubin ka tirsan al-shabaab ayaa la sheegay inuu isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka soomaaliya dagaalmayahan oo soo dhiibay ayaa magaciisa lagu sheegay aadan guri isxaaq oo markaasi la sheegay in muddo toddobaad ama toddoba sano ah uu al-shabaab ka tirsanaa waxaana si gaara uu iskugu soo dhiibay ciidanka xoogga dalka ku sugan magaalada baraabe gaashaanla sare cabdiraxmaan jimcawa cilmi jimcaale oo ah taliyaha ururka labaatan shanaad ee ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in aadan oo horey kaga tirsanaa al-shabaab imankaa uu soo dhiibay ciidanka xoogga dalka ayaa tiro dhowr jeer ah waxa ay soo bandhigeen dagaalamayaal ay sheegeen in ay ku tirsan yihiin al-shabaab waxaana sidoo kale ay la kordhiyey hoogalka ka dhanka ah al-shabaab meel kastay joogaan ciidamada ayaana howlgallo kala duwan markaasi ka sameeya markaan haddii aan aadno hirshabeelle wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamul goboleedka hirshabeelle maxamed bashiir daqare ayaa ah hay-adda faw ku eedeeyey in ay ka gaabisay fulinta mashaariiciyo ay markaasi horey u ballanqaaday maadaama xaalado abaaro ay ka jiraan gobolka hiiraan iyo sidoo kalente qeybo kale oo ka tirsan maamulka hirshabeelle iyaduna fatahaadaha webiga uu markaasi weyn halkaasi u saameeyey dhinacyaduna weli ma haystaan agabyo kala duwan ay kaga hortegayaan haddaba waa kan shir jarad uu qabtay magaalada jowhar ayuu ku faahfaahiyey eedeymaha u jeediyey
bismillahi raxmaan raxiim aada u mahadsan tahay sanadkii laba kun labaatan iyo kow waxyaabihii u qabsoomay ee wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle wixii u fulay iyo wixii ka qabyo ah warbixinteeda haddaan soo gudbiyo wasaaraddu waxaa ka socday lix mashruuc oo kuwana ay muddo fog soo socdeen kuwana ay sanadkaas bilow ahaayeen waxaa ka mid ah mashruucii h r b b mashruucii la dhahayay brimis mashruucii s r s f mashruucii c f w ama cash for walk mashruuca logistiga ayaxa oo sagaal bilood ahaa qorshihii uu ku socday oo asna gabagaba noqday iyo mashruucii awrige lixdaa mashruuc ayaa wasaaradda ka socday inta badanna sida loogu talagalay ayay howlahaas u qabsoomeen dhammaan hirshabeelle ayayna arrintaas marka laga reebo mashruucan mashruucan brimiska oo ku koobnaa howlihiisa badan ee degmada jowhar lixdaas mashruuc sida loogu talagalay ayay ku socdeen wax qabyo qabyana way jiraan oo wax badan ayaa qabyo ka ah waxna way fuleen tusaale mashruucan brimis waxyaabihii ku jira waxaa ka mid ahaa oo wax badanna way ka qabsoomeen waxyaabaha qabyada ka ah waxaa ka mid ah kanaaladii la qodaayey kambaniyada la siiyey kambaniga tawakal muntaas iyo biyoole waxaa qabyo ku ah howlihii kanaaladii loogu talagalay ee buundooyinka inay sameeyaan kulan ayaanu yeelanay waxaanu ku ballanay inay dhammaystiraan sida ugu dhaqsiyaha badan sidoo kale mashruucaas waxaa ka mid ahaa dhismihii xafiiskii wasaaradda hoolkii weynaa loogu talagalay shaybaarki waxaad moodaa marka shaybaarkii in weli lama soo gaarin baahi weyn ayaana loo qabaa waxyaabaha qabyada uu ka mid yahay sidoo kale suuq loogu talagalay beeraleyda in loo sameeyo isagana waxaad moodaa inuu weli aysan suuragelin waxaa kaloo ka mid ahaa qalab loogu talagalay shanta iskaashato ee degmada jowhar nasiib daro qalabkaasi wuxuu ahaa in la helo bishii oktoobar kii ayay faw iyo wasaaraddu ku ballameen in qalabkaasi beeraleyda lasoo gaarsiiyo muddada laga joogana waa garan kartaa qalabkaas markii ugu dambaysay qaladaad dhacay awgeed inaan dib u saxna ayaan go'aansanay wakiilo ka socda faw waxay noogu yimaadeen xafiiska degmada wasaaradda waxaan ku ballannay dukumeentigii aan haynay qalabkii loogu talagalay in beeralada la siiyo iyo qorshaha ay wadeen ayaa isdiiday waxaanu ku ballannay inay dib u soo saxaan haddiiba ay sax tahay sida ay sheegayaan ilaa haatanna sooma sixin waxaan ugu baaqaynaa faaw waxaan leenahay wada shaqayntaadu aad ayay u wanaagsan tahay marka laga reebo waxyaabo gaabisa waxaan leenahay marka qalabka yaalla degmadan jowhar ee loogu talagalay beeralaydu sidii aan ku wada ballannay iyo dukumeentigii aan wada wadaagnay in arrintaasi ay ku dhacday ayaan dalbanaynaa qalab yaallo degmadan jowhar kambani loo soo dhiibay laba kun iyo labaatankii bishii oktoobarna ahaa qorshihiisu ilaa haatan inuu suurageli waayo oo aadan ugu xunnahay su-aalaha ugu badan ee beeralayda ayna weydiiyaan waxay tahay qalabkaasi sababta loo sii la-yahay mar haddii yaalliin degmada jowhar faa waxaan ugu baaqaynaa oo aan ka dalbaynaa in haddii qalad xaggooda jira ay soo saxaan sida ugu dhaqsiyaha badanna qalabkaas wasaaradda loogu soo wareejiyo si beeralaydii loo gaarsiiyo qalabkaas agabyo kala duwanaa ka mida mootooyinaa ka mida waxaan leenahay marka mar labaad mar saddexaad mar afraad waxaan dalbanaynaa haddii xaggiina qalad ka jiro inaad soo socdaan dukumenti saxana aad noo keentaan ama dukumeentigii aan wada wadaagno oo saxda ahaa lagu dhiibo alaabtaas kambaniga haayana xaq uma laha in intaasoo muddo ah uu ku haayo marna xamar marna jowr ku dhaxaayo wasaaradda aysan soo gaarin beeralaydu waxaa mas-uul ka ah wasaaradda beeraha sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in baahi weyn loo qabo suuqii loogu talagalay in degmada jowhar laga sameeyo ee mashruucaas berimis ka mid ahaa marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay howlaha qabyada ah hadday noqon lahayd shaybaarki hadday noqon lahayd agabkaasi iyo qalabkaas kala duwan ee loogu talagalay iskaashtooyinka hadday noqon lahayd suuqi in la dhammaystiro waxaan soo jeedinaynaa aada iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa wada shaqaynta dhow ee aan isla leenahay faaw balse waxaan leenahay waxyaabaha yar ee qaldan dib u eegisa lagu sameeyo iyo cidda shaqadaas qaabilsan madaxda sare ee faaw waxaan leeyahay dib u eegisa lagu sameeyo sida daahfurnaan in ay shaqadaas u dhacdo midda labaad waxaan soo jeedinaynaa in dadka beeralayda ah kaalmada loo fidiyo ay u baahan yihiin waqtigii baahidu ay jirto ee loogu talagalay fasalkaas in wax walba ay sideeda ku dhacaan maxaa yeeley qorshe loogu talagalay haddii ay soo gaaraan meeshaas waxaad dareemi kartaa in habsan badan uu jiro mashruucii hadda iskaashitooyinka ee loogu talagalay in degmada jowar iyo beledweyne lagu bilaabo waxaad moodaa gaabis badan inuu ka jiro maxaa yeele maanta xilliga aan joogno waxaa loo baahnahay in degmada buliburti iyo balcad iyaduna ay qayb ka noqdaan loona gudbo jallaqsi iyo mahadaay waxaan ka bixin la'nahay in barnaamijkaasi weli degmada jowhar iyo beledweyne uu ka taabagalo iyadana waxaan ku boorinaynaa in hawshaasi w f b iyo faw ay gacanta ka geysanayeen in la dardargeliyo wax walbana siday ahaayeen ay hawshaas u noqobato maxaa yeele mashruucaas waxaa loogu talagalay laba iyo toban milyan sidaan ognahay waxqabadkeedina aada ayuu u gaaban yahay waxaa marka mar labaad iyo mar saddexaad aan ku boorinaynaa dadka lacagaha dhaqaalahaas la siiya beeralaydaasi waxaa soo dhiiba dad dowlado kale waxaa laga soo ururiyaa shacab shacabka soomaaliya oo kale ah waxay u talagaleen in dad ay ku tabarucaan waxay soo marsiiyaan kambaniyo waxay soo marsiiyaan faw ama w f b ama kuwa lamida waxay usoo marsiiyeenna in si sax wax ku baxaan waa waxaan ka codsanaynaa marka wixii dhaqaalahaas adduunyada soo dhiibaan hay-adaha lasoo marsiiyo in sida loogu talagalay ay ku bixiyaan waxaan har iyo habeen diyaar u nahay in daahfurnaan wada shaqayn bulshada maamulka gobol mid degmo wasaarad iyo hay-adahaasi shaqada ay la leeyihiin daahfurnaan iyo wasaaradda beeraha federaalka inaan ku wada shaqayno aad ayaan usoo dhawaynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle waxay diyaar u tahay daahfurnaan shaqo har iyo habeenna u taagan tahay hay-adaha nala shaqeeyana waxaan ugu baaqaynaa in sidaasoo kale wada shaqayn dhow aan yeelano aada iyo aad ay mahadsantihiin waan u mahad celinaynaa dowladaha midooda yurub guud ahaan ee gacanta ka geysto horumarinta beeralayda hirshabeelle sidoo kale ee dowladda jarmalka oo si gaara arrimahaasi ugu shaqayso talyaaniga sweden intaba waxaan leeyahay aadaad u mahadsantihiin dhaqaalaha aad bixisaanna dib eegis ku sameeya laftiinu siday u hergalaan aadaan u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
weli barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraada hagaalsana magaalada muqdisho aad degeysanaysaan saaxiibayaal xillihii markaasi magaalada muqdisho ay la circirayso xaalad amni darro ah ayaa haddana waxaa dhinacyo kale ay qorsheynayaan in magaalada ah ay ka dhacaan banaanbaxyo waaweyn oo markaasi lagu taageerayo shararkii ka dhacay muqdisho iyo gaar ahaan xuseen rabal dhankan lagu soo horjeedo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana banaanbaxa shuurmuud ah warbood ayaa wasiirka hore amniga maamulka galmudug axmed macalin faqi iyo mas-uuliyiin siyaasiyiin horey xerar ugu soo qabtay dowladda federaalk ee soomaaliya qaar ku tirsan ururada bulshada rayidka waa markaasi ururada bulshada rayidka gobolka banaadir xilli markaas dhinacyaduna ay leeyihiin gobolka banaadir mas-uuliyiin ka tirsan u hadashay si gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga siyaasadda maamulka gobolka banaadir cali cabdi wardheere cayro uu shalay warbaahinta ka sheegay inaan banaanbax maamulka gobolka banaadir fasax loogu heysan karin loogu heysan muqdisho aysan ka dhici karin beddelkii dhinacyadu kale ee banaanbaxa qorsheenaya ayaa ku dooda ayaguna in markaas ay wasaaradda amniga ee soomaaliya ay ruqsadda banaanbaxa ay ka heestaan taasi awgeed marsidaas awgeedna ay muqdisho ay banaanbaxa ay ku qabsan karaan shacabkana ay ka dalbadeen ay isku soo baxaan maalinta khamiista taariikhduna ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha januari laba kun laba iyo labaatan laba afeenka banaanbaxayaas oo waa markaasi afeenka banaanbaxayaashaas ay iclaamyeen oo muqdisho markaas ugu diyaargaroobaya maalinta khamiista ah ayaa waxaa weydiinay qorshe ka duwan qorshaha banaanbaxa waxa ka dhalan kara miyaysan ahayn in markaas ay ka fikiraan waxyeelada ka dhalan karta qorshe kale oo aan banaanbaxa ah ma waayeen su-aalahaas iyo su-aalo kale ayaanu weydiinay afhayeenka oo markaasi sidaan ugu jawaabay
bismi illaahi raxmaan iraxiim qorshaha banaanbaxu waxaa waaye banaanbax nabadeed oo ay soo abaabuleen golaha bulshada banaadir iyo guud ahaan dadka ku dhaqan caasimada ay soo abaabuleen weeye waa banaanbax silmi ah waa banaanbax dastuurka maaragtay u banaynayo oo ay ku xaqiijinayaan dowladnimadooda iyo inay maaragtay iisheeg xaqiijiyaan rabitaankooda waxaana looga soo horjeedaa banaanbaxa afgembigii dhicisoobay ee la isku dayay in lagu afgembiyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo hay-adaha dastuuriga ah islamarkaana banaanbaxu waxaa lagu dalbanayaa in dalkani ay ka dhacdo doorasho hufan oo xalaal ah oo natiijadeeda la aqbali karo banaanbaxu marka waa banaanbax nabadeed wuxuuna ka dhacayaa magaalada muqdisho haddii edeedmo saddex iyo tobanka bisha january maalinta khamiista ah waxaana ugu baaqaynaa dadka ku dhaqan magaalada muqdisho inay isugu soo baxaan banaanbaxaasi si ay u xaqiijiyaan xuquuqdooda dastuuriga insha allah
waan gartay maalmaha oo idilba waad wadeen qorshahaas banaanbaxa aad sheegtay inaad muqdisho aad ku qabanaysaan oo dhinacyada kale aada ugu soo horjeedaan oo markaasi wasaaraha iyo shirka ku taageerta marka maxaa banaanbaxani aada u qabanaysaan ujeedada maxay tahay ma noo sheegi kartaa adigoo eegaya xaaladda hadda waddanku ku sugan yahay sida aada la socotidba dalku wuxuu ku sugan yahay xaalad xaalad uhub ah oo uusan weligiisa soo marin waxaa xafiiska madaxweynaha sii fadhiya madaxweynaha muddaxleedkiisa dhammaaday muddo hal sana ah waxaa dalka ka socda doorasho natiijadeeda hordhac ah la isku khilaafay oo boob ah oo ku dhawaad maaragtay muddo lix bilood ah socota dalku wuxuu ku jiraa xaalad hubanti la-aan ah xagga siyaasadda iyo xagga amniga marka waxaa laga baqayaa in dalkani maaragtay uu dib ugu laabto meelihii laga keenay sidaa darteed banaanbaxan waxaa lagu taageerayaa doorasho xur iyo xalaal ah oo dalkani ka dhacdo ayaa lagu dalbanayaa waxaana looga soo horjeedaa isku day kasta oo ciidan ah oo abaabulan oo wax lagu afgembinayo sida kii toddoba iyo labaatankii bishii decembar dhicisoogay oo kale iyo afgembi kasta ama wax kasta oo abaabulan oo si ciidan ahaan u abaabulan oo xoog lagu raadinayo ayaa looga soo horjeedaa waxaana lagu badbaadinayaa dowladnimada soomaaliyeed haddii ee beedmo qorshe aan banaanbax ahayn ma heedaan miya oo aad ku raadin kartaan nabadda iyo xasiloonida waddanka maadaama hadda madaxdii baa ishaysa oo siyaasadii baa laysku hayaa idinka maxaad ugu daraysaan caasimadda muqdisho maxaad u dhibaysaan oo aad ugu buuqaysaan oo markaasi aad usoo bixinaysaan aadna markaasi u leedihiin yacni xilligan hala banaan baxo oo dalka dhibaato kaleba ka jirta jihadaas miyaysan ahayn in aad ka fiirsan oo jiha kalo nabada aad aadi kartiin
sida keliya ama sida ugu qurxoon ah xuquuq dastuuri ah weeye banaanbaxu waana sida maaragtay rasmiga ah ee muwaadinku uu ku xaqiijinayo xuquuqdiisa dastuuriga ah waxna ku jiidi karo waxna ku ogolaan karo banaanbaxu dhib maahan waa banaanbax nabadeed waa banaanbax silmi ah oo qofka uu dareenkiisa iyo fikirkiisa uu ku cabirayo weeye wax dhib ah maahan waana habka keliya ee ugu fudud ee qofka isagoon hubaysnayn ku xaqiijin kara weeye rabitaankiisa marka waa qodobka labaatanaad ee dastuurka ayaa u banaynaya fakrooyinkiisii koowaad iyo labaad ayaa xaqiijinaya in qofka muwaadinka uu soo baxo oo banaanka soo istaago cabashadooda ama cabashadiisa qofku isu soo bax ama si qoraala uu u muujiyo marka waa habka ugu wanaagsan ee dimuqraadiyaddu lagu exercise gareeyey weeye walaal ma ka fikirteen marka dhibaatada ka dhalan karta banaanbaxaas hadda duldaan haddii dad shacab ay waxyaalahay soo gaaraan
maxay tahay waxyeelada imaan karta hay-adaha nabadgelyada iyagaa laga rabaa dadku inay nabadgelyada xaqiijiyaan dadkuna waxaa laga rabaa inay soo baxaan oo keliya maxaa maxaa waxyaabaha imaan kara maxay yihiin maba maba aragno wax imaan kara hay-adaha nabadgelyada waxay u xilsaaran yihiin dadku markay banaanbaxayaan iyo markaan banaanbaxayin banaanbaxayninba inay nabadgelyo xaqiijiyaan iyagaa laga rabaa dadkuna way soo baxayaan meel bay isugu imaanayaan way soconayaan way hadlayaan waxay maaragtay ii sheeg muujinayaan dareenkooda waxa ay diidan yihiin ama waxa ay taageersan ayay muujinayaan marka maxa maxay yihiin waxyaabaha imaan karaan annaga ogeyn waxaa halkaasi ku jirtaa in aad og tahay in wasiirka amniga iyo markaasi wada shaqeyn aysan ka dhexeen laamaha ammaanka ee qeybaha kale marka loo eego gobolka banaadir mas-uuliyiinta amniga way hadleen shalay oo gudoomiye ku-xigeenkii bahadlay waad dhageystay hadalkiisa wuxuu sheegay in haddii aan fasax laga haysan gobolka banaadir banaanbax aan la qaban karin marka labadii dhanka ammaanka wadadaba markaasi heshiisi kama dhexeeye sidee markaasi ay ku suuragelaysaa in aad baxdaan sida aada la socotid walaalow qodobka labaatanaad ee dastuurka ku-meelgaarka ee dalkeena u yaala wuxuu banaynayaa in muwaadiniintu ay ay cabashadooda ama tabashadooda ama dareenkooda ay ku muujin karaan banaanbax nabadeed isu soo bax nabadeed iyadoo aan cidina fasax la weydiisan banaanbaxa waxaa xaqiijinaya qodobka labaatanaad waxaan kuu sheegi lahaa inaad akriso iyo qof kasta oo maaragtay mugdi ugu jira wax fasax ah oo horta laan amni looga baahan yahay horta ma jirto ogeysiinna waa la ogeysiiyey wasaaradda amniga ayaa fasaxday meeshaana hal dawlad ayaa ka jirta oo hayraki leh mar haddii ay fasaxday wasaaraddii amniga gobolka wuxuu hoos imanaya wasaaradda ayuu hoos imanayaa marka uma ma malaynaayo in meeshaas wax badan ay ku jiraan wada shaqeyn kama wada dhexeyso dhinacyada hadda oo ciidamada qalabka qaybadooda kala duwan si aad ogtahay
hadda wasaaradda amniga ayaa fasaxday banaanbaxu waa la ogeysiiyey warqadiisana waa haysanaa ruskadiisana waa haysanaa waana la qabanayaa haddii ay beedmo maalinta khamiista ah waxaanu ugu baaqaynaa si nabadgeliye ah inay maar dadka uga soo qayb galaan banaanbaxaasi nabadeed oo maaragtay ii sheeg lagu dalbanayo doorasho xur iyo xalaala isla markaana looga soo horjeedo isku day kasta oo abaabulan oo ciidamaysan waayahay banaanbax marka qorshihiisa maalmahan idaa soo wadeen marka ma dadka shacabka ah oo keliya siyaasiyiin dad mas-uuliyiin ma jirto inaga qaybgelaya
banaanbaxan waxaa ka qaybgelaya dhammaan dadka soomaalida ee ku nool gobolka banaadir iyo nawaaxigiisa ayaa ka qaybgelaya siyaasiyiin ayaa ka qaybgelaya ururada bulshada ayaa ka qaybgelaya hooyooyinka ayaa ka qaybgelaya dhammaan qaybaha bulshada ayaa ka qaybgelaya loo kala hari maayo haddii ay beedmo waxaan xaqiijinaynaa oon cabiraynaa fikirkeenna ayaan cabiraynaa waxaana badbaadinaynaa dowladnimadeenna ee soomaalida dowladnimada soomaaliyeed ee lasoo korinayay labaatankii sano ee ugu dambeysay ayaan si dimuqraadi ah maaragtay ku badbaadinaynaa annagoo fikirkeenna ku cabirayna banaanbax nabadeed ogeysiis ogeysiis ogeysiis isbitaalka soomaali suudanes wuxuu ku wargelinayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed in dhowaan isbitaalka ay imaan doonaan dhakhaatiir ka socota dalka indiya islamarkaana ay fulin doonaan qaliimada iyo daweyntii loo aadi jiray dalka indiya qaliimada iyo daweynta ay fulin doonaan waxaa ka mid ah daweynta iyo qaliimada tabariirada iyo dhalmala-aanta ragga daweynta iyo qaliimada xanuunada lafdhabarka daweynta iyo qaliimada keliyaha iyo kaadi mareynka haddii aad leedahay calaamadahan dhiig la socda kaadida tabariirida raganimada xaniyaha oo ku barara fadhiga oo ku dhibo markaad fadhidid dhaawac kaa soo gaaray dhabarka dhabar xanuun joogta ah kaadida oo ku gubta haddaba waxaa lagugu wargelinayaa in lixda noofembar ilaa iyo tobanka noofembar in isbitaalka soomaali sudanes uu fulin doono daweynta iyo qaliimada xanuunadaas aan kor kusoo sheegnay sidoo kalena sagaal iyo labaatanka bisha oktoobar waxaa imaan doona dhakhaatiir ka socota dalka masar waxayna sameyn doonaan daweynta iyo qaliimada ciyaartooyda iyo dadka qaba dhaawacyada kala duwan ee jilbaha sinaha seedaha iyo garbaha haddaba haddii aad u baahan tahay xalka arrintaas waac lambarka gaaban ee laba afar toddoba amaba waxaa wici kartaa lambarka afaraha saddex labaatan iyo saddex soddon iyo saddex soddon iyo saddex
waxaa jiri doona dariiqooyin badan oo aad qoyskaaga iyo bulshadaada aad uga ilaalin karto caabuqa koronafirus ee ka jira soomaaliya taa oo uu ka mid yahay tallaalka cusub ee covid sagaaliyo toban oo soo gaaray soomaaliya marka ugu horraysa waxaa tallaalka lagu bilaabayaa shaqaalaha safka hore ku jira ee ay ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka macallimiinta booliska shaqaalaha dawladda hoose iyo shaqaalaha dekedaha iyo garoommada diyaaradaha si ay awood ugu helaan in ay sii wadaan bixinta adeegyada lagamaarmaanka ah ee ay ka mid yihiin balbaalinta bulshada ee covid sagaaliyo toban iyo adeegyada kale ee muhiimka ah dadka ka weyn da'da kontanka sanaha ay ku sugan meelaha khatarta badani ka jirto ayaa ku xugi doona in la siiyo tallaalka dadka ku sugan adduunka ayaa hadda qaadanaya tallaalka covid sagaaliyo toban waxaynu ku howlan yihiin joojinta faafidda xanuunkan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan bulshadana soomaaliyeed inay taageeraan qaadashada tallaalka covid sagaaliyo toban laakiin ha ilaawin tallaabooyinka aad naftaada iyo qoyskaaga aad kaga ilaalin karto cudurka covid sagaaliyo toban dhaqo gacmahaaga si joogto ah xidho ad xidhka ugu yaraan laba mitir u jirso dadka kale haddaad xanuun isku aragtana joog gurigaaga fariintan waxaa kuu soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
ogeysiis shirkadda isgaarsiinta somtel waxay u soo kordhisay macaamiisheeda sharafta leh adeegga muraadso magaca ka garo muraadso waa adeeg ku hadal oo cusub kaas oo ka kooban xirmooyin aad u qiimo jaban looguna talagalay in lagu dhiirigeliyo macaamiisheenna adeegsata adeegga ku hadalka somtel si ay ula xiriiraan eheladooda xigtadooda xigaaladooda ku kala dhaqan gobollada dalka xirmooyinka adeegga muraadso waxa ay ka kooban yihiin laba xirmo oo waaweyn kuwaasoo isugu jira xirmooyin toddobaadla ah iyo xirmooyin maalinla ah macmiil toddobaad walba ku shuba saddex dollar oo ku hadala isbuuca oo idin wicitaanada gudaha waa bilaash sidoo kale macmiil ku shubo nus dollar oo hel afar iyo labaatan saac wicitaan gudaha oo bilaash ah halkudhigga adeegga muraadso waa hadal oo hadaalin fiiro gaara adeegga muraadso waxaad ugu shuban kartaa adeegga iidahab easilon iskaraaj kaarka la xoqo ama adeegga iidahab reseller adiga oo garaacaya kood lambarka xidig labo eber labo afar gees kadibna dooro xirmada aad rabto macmiil ha u dayma la'aanin adeegga muraadso asxaabtaadana ku soo wicitaan gudaha oo aad u qiimo jaban misna bilaash ah marnaba aanan suulayn somtel shirkadda isgaarsiinta caalamiga ah ee somtel
gabagabada barnaamijka wareega ayaana soo gaarin saxbal wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayaa kulan la qaatay wasimaha safaaradda maraykanka ee soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan safaaradda maraykanka waxayna dhinacyadu ay ka hadleen xoojinta xiriirka labada dal gaar ahaan horumarinta ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo dagaalanka al-shabaab wasiirka iyo saraakiisha safaaradda maraykanka ayaa hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay leedahay horumarinta ciidanka iyo in ciidamada soomaaliya ahmiyad gaar ah la siiyo si amniga guud dalka loogu wareejiyo labada dhinac ayaana sidoo kale waxay isla garteen in ciidamada laga fogeeyo kumilanka siyaasadda xooggan la saaro sidii ay ula dagaalami lahayeen waxa ay ugu yeereen argixisada ugu dambeyntii wuxuu wasiirka ugu mahadceliyay dowladda maraykanka iyo midooda yurub siday u garab taagan yihiin dalka soomaaliya gudahaan caawa halkaasi uu ka yahay barnaamijka wareegga wararka dalkani muqdisho barnaamijkan geesan aa ku kulmi doona sidaas i nabadgelyo